sidoo kale dhugus dhowr iyo toban daqiiqo ka horna guddoomiye ku-xigeen waaxeed ayaa lagu dilay degmada yaakshi asagana allaha u naxariisto xaaladda magaaladu aad iyo aad bay adeer u fiican tahay wax dhibaata haba yaraatee kama jiraan cadowgu ummaddan dhibaatay la damacsan yihiin laakiin ma gaarayaan hadafkooda ma gaarayaan guushay rabaan ciidamo qaraneysa umajeedsayaal ah eegeesiyaal daran baa soo jeeda shacab foojigan baa soo jeeda oo habeen iyo maalin u taagan inay fashiliyaan oo ay gacmaha ka xidhaan marka xaaladda magaaladuna mid degan weyaan